runtii waa nasiib daro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaasi layaab leh maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmoodoo horena waan shiraynay waxaasi caddaatay in qoraalka iyo videoga ay dawladda sii daysay uu ahaa wax hore u diyaarsanaa marka waxaa cad dawladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib daradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu nala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo dee dadkao dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu maraxbaabiye ahayd mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa ayaa qaadi doonta haddii lahay muxuu ahaa madaxweyne waxyaabihii ugu dambeeyey ee aad ka wada hadlayseen ee dowladda ay u aragtay in aan laga gudbi karin oo keentay inay ku dhawaaqaan in kulankaasi uu fashilmo muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadalladu ay socdeen waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay waxaa laysku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hanaanka shirka u soconayo siduu noqonayo waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gabagaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan arrinta ajendaha ayaa laysku mari waayey maalmihii horena saasay ahayd laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan wakti kala qaadano oo dib loo fakero ama la tashi ciddii u baahan weliba isagu uu codsaday inuu la tashi soo samaynayo markaan xaafadihii nimid oo aan filayno inuu la tashi aadayo oo wadahadalladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementii iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay marka annagu tuunkaas waa qabnay laakiin in dadka soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii u baahnayd inay in la wada ogaado marka mas-uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midowda musharaxiinta xubno ka mid a sida xogo hoosena aanu ku helayno in la ballaariyo gogasha in aad rabteen ayaa ayaa ayaa la sheegaya marka ma kaasaa kan laysku mari waaye runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka ururada bulshada madaxda dowladda maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxdii hore ee soomaaliya madaxweynayaashii hore kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin samayso laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka ajendayaasha shirka ee lasoo jeediyey waxaa ka mid a dabcan shirka wuxuu ku sabaysan ku sabaysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa saldhigga doorashadana waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed toddobiyo tobankii sebtembar la gaaray isaga ayaa gundhig u ah waxaa kaloo jiray documenti ay kasoo shaqeeyeen dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ah oo lix iyo tobankii february iyo shan iyo tobankii lagu qabtay baydhabo oo isagana ah documenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa ay ka soo jeediyeen xalal waxaa kaloo meesha yaalay siddeeddii february mar haddii xilkii xilhayntii madaxweynuhu ay dhammaatay iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dowladdu sida ay doonaan kadibna iyadoo jawigu degan yahay dadku isku caloolfuyow yahay doorasho raalli laga wada yahay la aado qof walba la yaqaana roolkiisa ama maarata mas-uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin yaa mas-uuliyadda amniga leh yaa mas-uuliyadda howlfudeynta leh dowladuhu xubnaha ka amxey yeelan doonaan inkastoo habraacyadii hore ay wax ku dhignaayeen laakiin maadaama xilligii madaxda xilka haysta ay dhammaatay in la helo waa muhim arrimahaas ahayd arrimaha taagan laakiin maba laysla gaarin in ajendihii laysku afkarto madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo sideeddii february wixii ka dambeeyey lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya hadda haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlaayo wuxuu yahay annagu waa garan weynay laakiin haddana waxaan noo furnaa albaab wada hadal iyo isqancin iyo in la turxaan bixiyo aragti kala duwanaanta hadday u baahan tahay la tashi sharcina sharciga loo noqdo hadday u baahan tahay la tashi siyaasadna siyaasadaha loo noqdo haddii ay u baahan tahay cid kale oo na kala qancisana in fursad loo helo laakiin in albaabka lasoo xiro macnaheedu waxa weeye in dadka soomaaliyeed rajadoodii lasoo laabay ulajeedooyin kaleoo guracanna laga leeyahay mudar waxaa jirta in beesha caalamka ay dadaal badan gelisay in kulankani uu noqdo mid miro dhal ah oo waxa shacabka soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ah doorasho heshiis lagu yahay ay kasoo baxdo sidee beesha caalamka u aragtaa in kulankii ay intaas sii waday uu guuldaraystay mase is aragteen kadib markii warkaasi uu soo baxay wallahi weli lama aanan kulmin beesha caalamka laakiin intaan la kulmin intaan oo dhan way ogaayeen intaan oo dhan way ogaayeen waxyaabaha laysku hayo way ogaayeen borsi habka maarata shirku u furmi lahaa waa ay ka warqabeen waxa looga hadlayo way ogaayeen hadde kolley iyadaa garwadeenka ahayd oo soo qabanqaabisay inuu shirkaan dhaco si ajendaha aan uga heshiino kadibna ay waxa ay ay la socoto dabcan annagu mararka qaarkood waxaan ka codsannay in ay ka noqoto garantor laakiin waxay codsadeen inay iyagu markhaantiyaalka noqdaan witness si kastaba ha ahaatee annagu waxaan rabnay wax aanan mugdi ku jirin oo miiska dushiisa yaalla madaxweynahana waxaa lagu kari waayey wax lala og yahay in ay noqdaan marka waxa aan lala ogeyn sababta u doonaya waxa weeye markii aan kasoo tagno annagu iyo joogno oo noolo magaaladii la joogno inuu been naga sheego oo ay yidhaahdaan iyagaa wax diiday oo runtii wixii lagu sifayn jiray allahu naxariista dhagabadan oo shabaab ku sifayn jiray inuu nagu sifeeyo dhaho jid iyo jihadiid weeye hadda macnahaasi kolley waxay u taallaa dadka soomaaliyeed iyagaana markhaanti ka noqon doona meesha dalka iyo dadku uu u wado dadkuna waa u wada jeedaa shacabka soomaaliyeedna mas-uuliyadoodu waa ay yaqaanaan iyo madaxdooduba waxaan u rajaynayaa dadka soomaaliyeed ee caanadaatay dabadaan la qabtaayo dalkan inuusan meel xun aadin mudan madaxweyne muddaxileedkii hay-adaha dowladda federaalka ah waa uu dhammaaday iyadoo aan wax hale laga gaarin nidaamka doorashada dadka soomaaliyeed walwal badan ayay qabaan in madaxdoodu ay go-aan gaari waayaan doorasho lagu heshiin waayo dalkuna meel aan wanaagsanayn uu ku laabto maxaa rajo ah oo dadka ku dhagaysanaya aada u haysaa wallaahi madaxweynaha xilkiisu dhammaaday kursigii waa ku dhegan yahay oo in lagala hadlo ma rabiyo laakiin annaga xalka waxaan u aragnaa wada hadal in lagu dayo in loo caqli celiyo in sharciga la xasuusiyo in dalka inuu sharci ku yimid loo sheego sharcigana uu ilaaliyo intaasaa anigu u arkaa waayo waddo kaleeto oo dadka soomaaliyeed maanta u furan ma leh waddo xoog uma furna waddo qalalaas uma furna waddo nabadgelyo darro uma furna maxaa yeele dalkeedu waa dal jilicsan waddada u furan waxa weeye in lala hadlo loo caqli celiyo cid kastoo uu wax ka maqlayana ay wakti ku bixiso marka waan rajaynaynaa in ay caqliga wanaagsan iyo maskaxdu ay soo noqoto oo dalka taladiisa dadku ay usoo noqoto intaa waa rajaan ka qabnaa dhinacayna wax tanaasula ma samaynaysa si loo gaaro in doorasho loo dhan yahay loo aado annagu tanaasulka bil halkaaba u fadhinaa diyaar baan unahay tanaasul waxa laysku hayana waxa weye wax shaksiyadeena ku xiran oo aan ka tanaasuleyno hadda aan sheegnaba ma garanayno waxa aan rabnaa uun war wax credibal ah oo ummadda soomaaliyeed hadhow u noqoto xujo saxa oo qaanuuni ah oo dalkan dhismaayo waddadii uu ku dhismi lahaa aan isla afgarano way waxa laga hadlayo oo sharciga uu noqdo waxa dhexda u yaalla dadka maxaa yeele ummad walba meel degan shuruucdaa hogaamisa shuruucduna waad og tahayo dee compromise male shuruucda shuruucda in la fuliyay leedahay marka waxaan rajaynaynaa wixii sharcigu qabo haddii annagu aan sharciga ku khaldan nahayna in noola sheego la yidhaahdo idinka waa halkaas ay u khaldan tihiin haddii madaxweynuhu iyo cidda la talinaysana sharciga khaldan tahayna in loo sheego intaas uunbaa muhiima mudan madaxweyne marka maamu madaxda maamulada kale ee dalka marka la fiiriyo hadda madaxweynihii ama dowladda federaalka dhinaceedii ayaa ku dhawaaqday in kulankaasi wax natiijo ah laga gaari waayo madaxdiina kale ee maamul gobolada shanta ah ma kulmi kartaan oo xal ma keeni kartaan waa kul kulmaynaa waana kulmi doonaa madaxweynaha ruuxadiisa inaan la kulanno diyaar baan u nahay anaga maanta markaan kasoo tegayno wuxuu yidhi aan su soo noqonno cid walba oo danta maslaxadda ku jirta soomaaliyed inaan la kulanno annaga sarti kuma xirno waa la fadhiisanaynaa miiska laakiin waxaan rabnaa in la wada hadlo oo waxaa sharcigu yahay laga doodo laakiin inaan wada kulanno oo is aragno shardi kuma xirno cid walbana waan arkaynaa haddii ilaah idinka dhigo